su-aashan wuxuu leeyahy miyay jiraan camallo wanaagsan oo cumriga bani aadamku uu ku dheeraado hadday jiraanse cimriga dadka miyaa looga kordhiyaa intii loo qoray markii hore waa jiraan camallo wanaagsan oo cumriga bani aadamku uu ku dheeraado rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay oo rasuulku wuxuu yihi man axabba an yubsata lahu fii risqi wa yunsa'a lahu fii ajalih falyasil raximahu qofka jecel in risqiga loo ballaadhiyo ajashiisana loo dubdhigo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo marka xadiidkaasi wuxuu ku cad yahay in xidhiidhinta qaraabada la xidhiidhiya ay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala cumriga uu ku dheereeyo marka waxaa imanaysa su-aasha labaad oo ah ma intii loo qoray ayaa laga kordhinayaa cumriga maya way sii qorayn ilahay wuxu uhi laa yubadalu lqawlu ladaya wamaa ana bidallaamin lilcabiid waxaa kaloo ilaahay uhi wacindahu umu lkitaab waa lawxulmaxfuudka waxa qoran o dhan isaga ayaa asalo ah waxba laga bedeli maayo marka horey qoray siyaadada lafteedu oo marka horaa la qoray addoonkaa hebel cumrigiisu waa afartan sannadood hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyana waa konton sannadood marka afartan iyo konton ta cumrigiisuu noqonayo labadaba laaxulmaxfuudka ayay hore ugu qoraayeen marka hadduu qaraabadii xidhiidhiyana waa kontonkii qoraa haddaanu xidhiidhinna waa afartankii qoraa weeyaan salaatu duxa maxay faa'iido leedahay salaatu duxaa waxay faa'iido leedahay awala rasuulku wuxuu ku sheegay inay tahay salaada ay tukadaan dadka toobadkeenka badan salaatu lawaabiina xiina tarmidu lfisaal salaada kuwa toobadkeenka badani waa salaada la tukado marka nirgaha yaryar ee weli aanay lugahoodu adkaani ay raramoodaan macanaa ciiddii qoraxda barqadu ay kululaysay ay lugaha ka gubto waa salaatu duxaa salaadaas dadka toobadkeenka badan bay sifa u tahay aladiina yukhiruuna min alrujuuci ila allah waxay dawo ka tahay algafla mooganaanta wakti dadka badankooda adduunyadooda ay ku shababan yihiin oo ay mashquul ku yihiin buu qofku isagu ilaahay xusaya salaatu duxaa waxay sabab u noqonaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala gelinka hore markaad tukato gelinka dambe in ilaahay arrimihiisa uu kaaga filaado ilahay wuxuu xadiisulqudsiga ku uhi ya bna aadam irkac liya arbaca rakcaat fii awali nahaar akfika aakhirahu ibna aadamow maalinta gelinkeeda hore afar ragcadood ii tuko gelinkeeda dambaan kaa kaafiyi doonaan kaaga filaan doona hawlahee an hawlahaagu ilaahay fududaynaya wixii dhibana ilaahay subxana wa tacala waa kaa difaacaya salaatu duxa sadaqadii ay ahayd inaad ka bixiso xubnahaaga saddex boqol iyo lixdanka xubnooda jirhkaa uu ka kooban yahay ayay meeshooda gelaysaa waa sunne inaad sadaqadaa bixiso laakin wayujzi'uka can dalika rakcataani aw rakcata adduxa waxaa sadaqadaasoo dhan kaa gudaya oo meeshooda buuxinaya laba ragcadood aad tukata wakti duxa waktigaa barqada walihaada baa rasuulku saxaabadiisi si gaara ugu dardaarmay qaarkood si abu hurayre oo kale iyo abu dardaa iyo wuxuu dardaarmay inuu salaatu duxa aanu ka tegin ee uu tukado rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray waktiga salaadaasi waa marka waktiga salaada laysu diiday la dhaafo ee qoraxdu ay soo baxdo ee markii ay soo baxday shan iyo toban daqiiqo ugu yaraan ama labaatan daqiiqo ay kasoo wareegaan soo bixitaankeedii marka muddadaasi ay kasoo wareegto ilaa waktiga samada bartankeeda ay gaadhayso inta ka horeysa labada wakti inta udhaxaysa labada wakti salaada laysu diiday inta udhaxaysa ayaa salaatu duxa wakti u ah laba ragcadood baa u yar inta u badanina xad ma leh inta u badanina rasuulku uu tukaday waa sideed ragcadood maalintii magaalada maka uu furtay ayaa fii beyti ummi hani oo rasuulkayna adeertii calina ilmaade walaalay ahaayeen oo ummu hani binta abi aalib ayuu gurigeeda sideed ragcadood rasuulku tukaday subxata duxa baanay ahayd sida riwaayadka muslim ku cad sunnihii barqada laakiin caaisha waxay sheegtay kamaa fi saxiixi muslim markii la weydiiyey rasuulku inteebuu tukan jiray waktigaa barqada waxay tihi kaana yusallii sittan wa yaziidu ma shaa allahu an yaziid lix buu tukan jiray inta ilaahay uu qadarana waa ka ziyaadin jiray macnaa mararka qaar marka laba ragcadood baa u yar inta u badanina qadar ma leh oo haddaad tukan kartid miata rakca boqol ragcadood tuko hamsiin arbaciin sideed ragcadood toban labiyo toban macnaa inta aad ka gaadhsiin kartid maxaa u dhexeeya yuhuud iyo nasaara alyahuud wanasaara kala duwanyin anasaara wa atbaacu nabiy llaahi ciisa waa nebi ciise dadkii waxa weeyaan raacay baa la dhaha nasaara alyahuudna waa atbaacu nabiy llaahi laakiin reer banu israa'iil ayaa waxaa dhici karta inay qaarkoodna yuhuud noqdaan qaarkoodna nasaara ay noqdaan almuhim ahlu tawraat ayaa nasaara ah ahlu waxa weeyaan ahlu linjiil ayaa nacam nasaara ahlu tawraatna waa alyahuud waxaad ka warantaa haddii qof ahlu shirki ahay uu gabadh meheriyo qof shirkiga sameeya macnaa sideedaba meherku gabadha waxaa ay ninka ugu xalaaloobaysaa in weligeedu uu siiyo isaguna uu ka guddoomo guurkaasina uu noqdo mid laga war helay oo markhaati ha loo sameeyo ama si kaleba ha loo iclaamiye wadaadkan meherinayaa markaa waajibna maaha sunnana maaha waxaa markaa hadduu ahlu shirki yahay wadaadkaasi guurka guntintiisa wax raada arrintiisa ku yeelan mayso su-aashan maxay diintu ka qabtaa qofka qur-aanka dhiganaya ee ku jira waktigii caadada kitaabkana ka dhiganaya ama akhrisanaya qofka qur-aanka waa dhigan karaa gabadha qur-aanka waa dhigan kartaa markay waktigaa ku jirto dushana waa ka akrin kartaa laakiin kitaabka qur-aanka ma taaban karto gacmeeda kuma taaban karto faqri ayaa igu habsaday halay duceeyey buu uhi sheekhaas ilaahay faqrigaa ha kaa dulqaado oo kafaafa kugu arsaaqo waxaan diintaada kaa fitnayn qofka rasuulka been ka sheegaa miyuu gaaloobaya macanaa waxaanu rasuulku odhan yidhaahdo rasuulkaa yidhi culimada qaar waxay yidhahdeen uu gaaloobaya sida aljuwayni oo kale waayo wuxuu sharciyeynayaa wuxuu noqonayaa mid sharciye waxaanu ilaahay sharciyeyn laakiin ahlucilmiga badankooda waxay yidhahdeen waa dembi un laakiin ku gaaloobi maayo rasuulkuna wuxuu yihi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa falyatabawa maqcadahu min annaar qofka si ula kaca been iiga sameeyaa ha u diyaar garoobo booska naarta uu ku leeyahay macanaa naarta ayuu si dhaba qofkaasi uu gelaya marka waa in la iska ilaaliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam in been laga sheego xataa xadiid aanad hubin inaad weriso iska ilaali dadka aada u sheegta ama aada ku waaniso xadiid aada hubto inuu rasuulka ka sugan yahay uun sii sheeg waayo wuxuu leeyahay xadiidka odhanaya bisha ramadaan awalkeedu waa raxmad awsadkeeda ama dhexdeeduna waa dembi dhaaf makfira aakhirkeeduna waa cidqun min annaar ma saxiix baa mise waa daciif hada xadi xadiidun daciifun jiddan in lam yakun mawduucan waa xadiid daciif oo weliba aada daciif u ah haddaanu noqon mawduuc been la sameeyey haddaanu noqon silsilatu axaadiid asaxiix adaciifa ka eg iyo daciifu ljaamica rajul matruuka ayaa sanadkiisa ku jira waxaanu khilaafsanya axaadiid صaxiixa oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi walilaahi cutaqaa min الnaar wadalika fi kuli leyla ilaahay naarta ayuu dad ka xoreeyaa habeen kastoo bisha ramadaan ka mida xadiidkan beenta ahina muxuu leeyahy tobanka dambuunbaa dadka naarta laga xoreeya xadiidkaa saxiixiina wuxuu leeyahay habeen kasta ilaahay dad buu naarta ka xoreeya marka bisha ramadaan awalkeeda iyo awsadkeeda iyo aakhirkeedu raxmad iyo makfiro iyo cidqun min annaar ba uu yahay xadiidkaa kala qayb qaybinayaana waa xadiid aan sugnayn ee lafahaaga hagu lugoy waana hariib in dad markaa culimo lagu tilmaamaya idaacadaha cid weliba ay dhegaysanaysa ummadda ay uga sheegaan beenta noocaas ee aan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka sugnaan haulaahi nakhaafu calayh min qowli nabiy calayhi isalaatu wasalaam man xadatha canii xadiidan yaraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibeyn waa halis weeye qofku waxa dadka uu sheegaya waa inuu iska hubsado weeye qofkii gaari karayaana ha u nasteexeen maanta ayay ahayd markii wadaad ka mida wadaadada idaacadaha ka hadla oo wuxuun sidaa u sheegaan meel laale meel rasuulka ay kaga sugnaatay aana jirin aan u nasteexayn inaan ku lahaa waxaad idaacadda ka akriyayso iska hubso inuu rasuulka calayh salaatu wasalaam ka sugan yahay iyo in kale xadiidkaad sheegayso waa lagu weydiinayaa marka qofkaad aragtaan axaadiida mawduuca ama daciifka isagoo dadka ku waaninaya u sheega waxaad tidhahdaan ilaahay ka baq waxaad rasuula ka warinaysa ka fiirso haddaan adu cilmiga xadiidka aqoon u lahayn kutubta culimada u noqo oo culimada yaqaano weydii qofka suxuurta cuno iyadoo aadaankii salaada subax dhacay isagoo garanaya ama og yaanaa haddii aadaanku uu yahay mid waaga berigiisa ku salaysan oo waagii uu bariyey qofkaasi waagoo baryey kadib wax cunay soom ma laha ilah wuxu uhi wakuluu washrabuu ilaa goormaa la cunaya la cabaya xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط اlaswad khalaas mar hadduu waagu dilaaco muuqdo in wax la cuno waa xaaraan qofka cunana soomkiisu waa jab haddii warqad lagu qoro bismi اllahi الraxmaan الraxiim oo lagaga masaxo qalin kadibna la tuuro ma dembi baa ku jira haddii bisinkii uu magicii ilaahay wada masaxmay oo dhinacnaba aanu ka muuqan ahayn dhibaato ma laha laakiin hadduu muuqdo si uuna ha u muuqdee waa dembi wey in magaca ilahay inta waraaqa lagu qoro meelaha lagu daadiyaa ma banaana waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub magaca ilaahay weynayn buu mutaysta weynaynta la weynayaana alla ka cabsigay ka midta qofka soomani hadduu xaa ka liqo soonku ma ka jabaya culimada qaar way yidhaahdeen laakiin kollay daliil tilmaamaya in arrinta ay soomka jebisa ma hayno waa candhuuf adkaatay raashinna maha sharaabna maha laakiin qofku waa inuu iska ilaaliyo caafimaad ahaanna ma fiicna qofka idhaa bukhaari ama culimada kale waa beenaalayaal ma ku gaaloobayaan oo talo bukhaari maxaa u geeyey ka waktigan jooga bukhaari waa caalimka muslimkaa buu ahaa ee lagu intifaacay ee qoray kitaabka kitaabka kutubta islaamka u saxiixsan mara kitaabka qur-aankaa laga yimaado talo bukhaari muxuu ku sameeyey xaguuse ku arkay beenta uu bukhaari sheegay sibaabu lmuslimi fusuuq waqitaalu kufr kaasi markuu ugu yar yahay waa faasiq waxaanu u dhow yahay qofkaasi inuu yahay bidcoole bukhaari kula ciloobay sunnada nebiga iyo manhajka saxda ah oo sababta wacaaya taa ay tahay min calaamaati ahli lbidac alwaqiicatu fii ahli lahar ahlulbidac calaamadooda waxaa ka mid a ahlulxadiidka inay wax ka sheegaan oo ay duraan ibnulcasaakir wuxuu yihi luxuumu lculamaai masmuuma wa caadat llahi fii nacam fii man hataka acraadahum macluuma culimada hilibkoodu waa sumaysan yihi waana la yaqaanaa dadka culimada cirdigooda iyo sharaftooda meel kaga dhaca sida ilaahay uu galo ilaahay muxuu ku yihi xadiidu lqudsiga man caadaa lii waliya faqad aadantuhu bilxarb wاlculamaa min awliyaa اllah alculamaa alcaamiluuna bicilmihim culimada cilmigooda ku camal falaya ilahay awliyadiisay ka mid yihin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka weli awliyadeeda kamida colaadiyaa dagaal baa ku soo maqan xaggayga ka yimi ha ku talagalo ilaahayna siduu kuula dagaalamayaa waa si aanad caqligaaga ku gaari karin maskaxaadan aanad ku koobi karin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay ciidamadiisa cid wada taqaanaa ma jiro ilahay isaga ayuunbaa yaqaana marka culimada islaamka ee cilmiga dhaxalgal kale ummadda uga tegay ducay naga mutaystaan sifada muuminiintu waa maxay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan kuwa saxaabada ka dambeeyey ee muuminiinta in munaafiqiinta ayn sifadooda waxay tahay inay yidhaahdaan ilaahu annaga iyo kuwa iimaanka nooga horreeya baa noo dembi dhaaf walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu ilaahu qalbigeega ha gelin caloolxumo aan u hayno dadka muuminiinta ah marka ixdar min mucaadaati alculamaa culamaa ahli sunna almustaqiimiin calaa manhaji nabiy calayh salaatu wasalam buuriga ayuu leeyahay ma la mid baa toonta iyo basasha waa ka daraya buurigu ashad toonta iyo basasha waaba cuntaba xalaala buuri muxuu yahay waa sune waa nin sun cunaya wey dusha maanay kaga qorayn inuu sun yahay sigaarka tubaakadaas unbaa laga sameeyey inay sun tahay maana dusha kaga qorayn sun wey saad su garab dhigaysaaba sun qarmuun iyo raashin sii fadlahu laakiin xalaalah su-aasha wuxuu leeyahy diinta islaamku sidee ayay tidhi ubadka ha loo kala koriyo diinta islaamku waxay tidhi dhasha iyo ubadka farabadiya rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tazawaju lwaduud alwaluud fainii mukaafiru bikum lumama ywma alqiyaama waxaad guursataan dumarka hiddaraaca oo gabadha kalgacaylka badan ee dhalmada badan taranka badan see lagu garanaya culimada qaar waxay dhahn xadiidkani waxaabuu dhiiri gelinayaaba in la guursado gabadha hore nin hore soo martay ama ha ka dhinto ama ha furale laakiin waa qowl laga raajaxsan yahi almuhim hadday horu dhashay dee taasaa lagu garanaya haddii kalena waa la hidaraacayaa ee dumarka ay ka soo jeedaa baa la eegaya oo had iyo jeeraale waxaa loo bartay dumarku inay xagga taranka inay ishidaraacaan oo ay macanaa isku mid noqdaan waayo sababtu waa maxay rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan doonayaa ummadaydu ummadaha inay ka badatay yowma alqiyaama adiguna waxaad leedahay taranka ha la yareeyo rasuulkuna sidaasuu yidhi talo maxaa taranka loo yaraynayaa kuwa waxaa dhegta inoogu riday ee barnaamijyada iyo mashaariicda noocaasa inoo soo waariday iyagu faqri bay ka baqanayaan oo qadarkaanay rumaysnayne adigu miyaanad ahayn muumin ilaahay rumaysan oo qadarka rumaysan kuwaasi sababta ay leeyihiin ubadkaa loo yarayo laba wax ka badan hadduu hadduu ay arkaan haddaad tidhaahdo shan carruuraan leeya madaxay qabsanayaan laba waa inaanay ka badan buu ku leeyahy hadday u bataan haddii kala mid waayo kule maxay cunayaan wafi sama wafi الsamaai risqukum wama tucadun wama min daabatin fi اlardi ila calى اllahi risquha bal adigu u fiirso ninka xaas kale marka hore markuu ilmo quro leeyahay intii uu hayey arsaaqdu xataa kuma taagnaato markuu mid labaad soo kordho mid saddexaad arsaaqdina xagganay ka kordhaysa ilaahay baa dadkan arsaaqdooda qoray iyagoona adduunyadaba aan iman adigoo asbaabtoon waa inaad la timaado marka waxaa la odhaha taxdiidu nasl taranka in la xadidaa waa fikratun shaydaaniyatun ibliisiya waa fikrad shaydaan iyo ibliis xaggiisa ka timid oo la rabo ummadda nebi maxamed in lagu yareeyo maqaasida shariica alislaamiyana waxaa ka mid a ummadda nebi maxamed inay farabadato laakiin muslimiinta qaarkood ba iyagoo arrinta noocaasa aan fahmin iyaguna ku baaqa dadka muslimiinta ahi waxa ay dadka u sheegayaan ama ay ku dhex faafiyaan waa inay ka fiirsadaan wey nacam islaamku ma diidin in carruurta yacanaa muddo ay u dhaxayso labada carruuree isku xiga oo dee islaamku wuxuu farayba in caruurta la nuujiyo laba sanadood wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayn lakin ma waajib ba waajib maaha dalika liman araada liman araada an yutima الradaaca waa qofka doona inuu muddadii nuugmada dhamaystiro oo muddada ilmuhu inuu hooyadii jaqa ay ku haboon tahay waa labadaas sanadood markaa ka doonaya inuu dhamaystiro kaan doonahayne sagaal bilood markuu nuujiye ka daaya ama sanad ama sanad iyo bar isaguna ma dembaabin sida qaalibkaana haddii ilmaha si dhaba loo nuujiyo macanaa gabadha waxaa laga yaabaa inaanay mid kale aanay uurkii aanay yeelan waxaan markaa lala wareegayo la leeyahay kala koriye meel walba maalmahan lagu dhajiyey farmasiyada iyo meelmahaas meelahaas ma garanayno waxaan cidda soo samaysaiyo ujeeddada ay ka leeyihiin waa dadkii waa dacaayad iyo waxay u samaynayaan un xayaysiis waxaana dadka khubarada ay sheegeen xataa dadka caafimaadka barta ama dhakhaatiirta qaar baa weydiiyey waxay dhahan darar iyo dhibaato weyn buu leeyahay keninkaas laa shaka walaa rayb oo waxyaabaha keena kansarka dumarka raximka ama ilmogaleenka kaga dhaca sababta u noqda ayuu ka mid yahi hadduu ilaahay doono inuu ilma abuurana celin kari may sidaan weligaaba kala koriyo cun waxaa anagoo darsisaa u dhagaysanaynaa cinda axadi mashaayikhina axad ulikhwa alyamaniyiin uu sheegay in gabadh ninkeeda ka qarin jirtay oo qaadan jirtay kiniinka yacanaa dhasha manciya ama hor istaaga inay ilmo dhashay oo ilmihii gacantiisu sidaa ay u duuban tahay saasay u xidhan tahay haakada gacantii si walba waa la yidhi waa la kala furi kari waaye xataa jaa jadduhu ilaa awowgii uu yimi ilmaha yar awowgii awowgii markuu yimi sidaa yidhi markiiba uu kala furay kiniinkii ay cuni jirtay ayuu halkaa ku sitaa ilmaha yar qisa yacanaa mashhuura xasalat fii xadramawt fi lyaman kiniinka ay cuni jirtay ayaa loogu soo dhiibay la yidhi waa kaas ugee baa la yidhi si ay u ogaato inaanu waxa weeyaan wax ilaahay uu qadaray aanu hor istaagi karin oo aanu mancin karin qofkii markaa ay dhibaato kaga imanayso xagga uurka dhibaato caafimaad ama aan awood aanu lahayn ama ilmihii hore aada uu u yar yahay oo yaani isagu korin iyo xanaanayn uu u baahan yahay waxaa jira duruq markaa sharciya oo ama asbaab shareecada ku xusan sida casliga oo kale oo inaan biyihii ilmaha laga abuurayay aanay raximka ilma ilmagaleenka si aanay u gaari lahayn inuu ninku ku dadaalo amase dee raggii soomaaliyada hore siday samayn jireen ardaaga uu iska seexay oonu gurigaba kaaga wareegin mukiniin bay cuni jireen war iminka dadkii hore o dhan u fiirso laba laba sannadood saddex saddex sannadood bay kala wen yihin farsamo iyo dhaqan wanaagsan oo ay lahaayeen bay carruurtaa ku kala koriyeen kiniinna may cunin waxa weeyaan gabadhna lama albaabin haddana saas ayaa dhacday markaa kala koriyow maxaa tahay aynu iska hubsanno dhibaato intee leegu caafimaadka u geysanaya ta labaad marka waxa weeyaan la bixinayo si farsamaysan oo akhlaaqdii iyo aadaabtiina lagu ilaalinayo dee waa in loo bixiyo laakiin haddii la dha xanaanooyinkaa la dhigayaa qofkii idin weydiistabana siiya oo la dhaa farmasiyada lagu iibinaya oo tii timaadabana laga iibiyo hada laa yajuus ma banaano taasi xataa gabadha nin kale kiriinka noocaasa marka laga iibinaya waa in la ogaado ninkeeda arrinta raallima ka yih ila waladku waa xaq ka dhaxeeya aabbaha iyo hooyada hadduu ninkii ubad doonayo gabadhiina sabab la-aan ay ubadki inay hor istaagta ay doonayso arrintaa in loogu kaalmeeyo ma waa in gabadha waxa weeyaan xaaska ah ee kiniinka noocana doonaysa aan la siin lagana iibin ilaa la ogaado inuu ninkeeda hawshan uu ku waafaqsay waa la dhahda kaalay ninka u yeedh oo isaga markaa la weydiiyo hawshan ma isla ogoshihi waxyaabo kaloon aan macno lahaynba marka dumarku ay dhakhaatiirta tagaan waxaa la idhaahdaa raggiina u yeedho soo kaxeeya baa la dhahdaa haddii gabadhu ay tidhaahdo waxa weyaan halla xidho makaanka halla xidho waxaa la dhahaa ninkii soo kaxee tanna sidoo kale waa in la dhahdo soo kaxee oo la ogaado inuu raalli ku yahay iyo in kale taasi waxaa kale fududaynaysaa in la ogaado gabadha inay tahay gabadh xaas oo nin xalaalo leh waxaana meesha ka saaraysaa dadkii doonaya xumaanta inay sameeyaan ee ka cararaya ubad khayro sharciga inay dhalaan oo ceeb ka cararaya dadka qaar baanu iimaanku aanu celin laakiin xumaanta iyo zinada waxaa ka hortaagan ay tahay inay ceeb ka cararaan iyo caar marka kuwaasa hawsha zinada loo fududaynaya marka kiniinkaa meel walba loo dhigo waxay ku leeyihiin waa lix bilood sittata ashhur damaan garantiin lix bilood oo damaana baad haysataa haddaad kiniinkaa cunta inaanad uur yeelan saasay odhanayaan damaan ma ma qaadi karaan oo way iska hadlayaan wax ilaahay abuuraya ma celin karaane laakiin waa sabab xoog badan ayaa la odhan karaa marka arrinta noocaasi waa arrin dhaqanka diinta islaamka iyo dhaqanka suuban iyo aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ma ka hor imanaysa iyada iyo waxa weeyaan condhomku isku meel bay marayaan waa wax zinada iyo xumaanta in lagu fududeeyo ay doonayaan kuwa gaalada waxa inoo soo waariday war dadku waxaa wax ka muhiimsan bay u baahan yihin dadkan xeebta ay ku marisay abeesadu dawo abeesada sunteeda ka difaacda u keena haddii runtooda ay tahay dadkan gaajoonaya waxay cunaan doonayeen dadka bannaanka fadhiya guryaha ay galaan aan haysan waxa u qabtaan hadday runtoo tahay maxay condhom iyo kala koriyo waxau nagala wareegayaan aan macno lahayn waa wax ummadda in lagu yareeyo la doonayo waa wax la doonayo ummaddan in akhlaaqda lagaga dilo oo dhaqanka fiican waxa weyaan lagaga baabi'iyo waa in laga hortago wey oo qof waliba waxa weyaan arrintaa ka hortageeda uu ka qayb qaata mid mas-uula iyo mid culimaa iyo mid kalaba su-aashan wuxuu leeyay waxaad sharax kooban naga siisaa ictikaafka waxyaabaha buriya iyo waxyaabaha loo baahan yahay marka lagu jiro ictikaafka ictikaafku waa cibaado ilaahay qur-aanka ku sheegay ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يقول الله سبحانه وتعالى اعتكافك وتعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المسجد بنية الانقطاع للعبادة وأن الله اللي هو عبادة يستو إن مساجد كالتشوغو iyadoo niyadu ay tahay cibaado in loo go'o oo loo gacan bannaanaado oo wixii markaa qofka cibaadada ka mashquulinayay qofku ka yimaado rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ictikaafay dumarkiisuna dabadi waa ictikaafeen imaamu axmedna wuxuu uhi raximah allahu tacaala ma ogi qof ka mida ahlulcilmiga oo khilaaf ka keenay ictikaafku inuu yahay sunna marka ictikaafku waa sunna qofku inuu ku nadro mooyaane hadduu ku nadro waajib buu ku noqonaya laakiin haddii kale waa cibaado sunnaa weeye maxalkeeda waa meesha cibaadada lagu gudanayaana waa masaajida sida ilaahay uu yidhi wantum caakifuuna fi masaajid waxaana waajiba masaajidkaas uu noqdo masjidu jamaaca haddii qofka ictikaafaya uu nin yahay masaajid salaatuljamaca lagu tukado si bixitaankiisu aanu u soo noqnoqon waxaa weliba fiican inuu masjidu jumca noqdo masjid jaamico jumcaha lagu tukado masaajidan markaa jumcaha lagu tukan qofku waa ku ictikaafi karaa sida saxda ah oo jumcuhu ma aad u soo noqnoqon maayo dee tobankaa cisho itikaafsiya waxa laga yaaba jumco qura inuu ku soo beegmo marka jumcaha qura waa u bixi karaayo masaajid jumca lagu tukado waa tegi karaa laakiin si aanu uma bixin waxa fiican masaajid jumca lagu tukado qofku inuu ku itikaafo qofku intaa u itikaafsanya muxuu qabanayaa cibaadada ayuu qofku u gacan bannaanaanayaa oo mashquulkii adduunyo ayaa qofku uu ka soo dhex baxaya cibaadada marka ama salaada noqoto sunno iyo faralba dikri qur-aan la akhristo duco almuhim waa inuu qalbiga ayuu qofku uu sifaynaya uu ku sifaynaya cibaadaadkaasi uu u gacan bannaanaaday oo mashquulkii adduunyo cibaadada qofka ka mashquulinayay ayaa qofku uu ka imanaya waxyaabaha markaa ictikaafka buriya waxaa ka mida jimaaca hadduu ninku xaaskiisa jimaaca isagoo muctakifa ictikaafkiisu wuu buraya waxaa kaloo burinaya bixitaanka qofku masaajidkii uu ka baxo oo xaajalaan uu baxo iyadoo dan kaliftay bixitaankiisaasi aanay jirin qofkuna waxa weyaan ma bixi karo ilaa lixaaja haddii masaajidku aanu musqula lahayn waa bixi karaa musqusha waa u bixi karaa rasuulku ilaa lixaajat linsaan mooyaane ma bixi jirin baahidaa insaanku musqusha u qaba ayuu u bixi jirin hadduu masaajidku leeyahay musqushii oo biyihii uu leeyahayna taasi waa mid aan loo bixi karin bay noqonaysa waayo sabab uu baxaa ma jirto raashinkii haddii masaajidka loogu keenayo saasoo kale ma bixi karo laakiin haddii kale oo raashinka cid masaajidka ugu keenaysa aanay jirin raashinka waxa weyaan waa u bixi karaa qofku waxyaaba markaa lagama maarmaankaabuu u bixi karaa laakiin waxyaabahaas iyadoo inay jirin hadduu masaajidkii ka baxo ictikaafka xaqiiqadiisa waa meesha ka baxdo ictikaafkii markaasi waa buraya oo meesha waa ka baxaya su-aasha wuxuu leeyahy qofkaan caruurtiisa u wanqalin ma waajib lagu leeyahaybaa haddiisaan awoodi kari waayo ka waran nacam wanqashu ama alcaqiiqa ayaa la idhaahdaa fi lislaam waa waajib saaran waalidka weliba aabbaha rasuulku wuxuu uhi kullu ghulaamin marhuunun bicaqiiqati yucaqu canhu yowmu saabicih wayumaatu canhu alada ilmo kastaaba wuxuu u rahmay oo u xidhan yahay wanqashiisa maalinta toddobaad ayaa dhiiggaa la daadinaya damushukuraankaa dhiiggaa mahadnaqaa ilaahay ilmaha cusub looga mahadnaqayo oo neefkaa la qalaya maalintaa toddobaad ayaana timaha laga xiraya timaha yixidaa caloosha hooyadii uu kala yimi marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa caqiiqadu inay tahay waajib saaran aabbaha iyo xaq ilmuhu aabbihii uu ku leeyahay waa hadduu awoodu leeyahay hadduu awoodi waayo ilaahay subxaana wa tacaala qofka kuma waajibin waxaanu awoodin walaysa waajibun bila qtidaarin walaa muxaramun maca diraarin ilahay baa laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kalifin wax awooddeeda ka baxsan fattaqu llaha ma staactum waa dayn lagu leeyahay bay noqonaysaa markaa marka uu awoodo walow ilmuhu haban weynaadabe ayuu caqiiqadii bixinaya waalidku oo uu ka wanqalaya su-aasha wuxuu leeya miyay bannaantay xoolaha in lagu calaamadiyo sumadaba ama dhagaha oo la jeexo ama la dalooliyo nacam waa bannaan tahay laakiin waxaan bannaanayn rasuulkaaba calayhi salaatu wasalaam xoola suntay iblu asadaqa geelii sakada ayuu suntayey rasuulku sida bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey fii kitaabi zaka gacantiisaabuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku suntaayey sumad markaa daba laakiin waxaan bannaanayn in wejiga xoolaha laga sunto aad baanay taasi dadkeenna ugu fara badanta wuxuu rasuulku arkay calayhi salaatu wasalaam dameer wejiga laga suntay markaasaa rasuulku wuxuu uhi lacana allahu man wasamahu ilaahay ha nacdalo naxariistiisa ha ka fogeeyo ninkii dameer ka suntay ee wejiga waxa weyaan ka suntay in wejiga xoolaha laga garaaco ama bani aadamka iyo in laga sunto midna ma banaana waxaa markaa saxaabiga xadiidka warinaya uu ihi markii dambe waxaadna arkaysa annagoo xoolaha ka suntayna halka wejiga ugu fogaansho badan yacnaa dabada agteeda iyo lugaha dambe iyo marka wejiga in laga suntaa ma bannaana laakiin meelaha kale waa laga sunti karaa neefka ama jeexitaan sumaddu ha noqoto ama dab lagu guba ha noqoto dabkuna waa inaanu noqon dab waxa weya neefkii lagu ciqaabo o lagu cadaabo dab markaa ka muuqan karo sumad noqon karon waa inuu noqdo su-aashan wuxuu leeya waxaan ahay nin xanuunsanaya in badanna xanuunsanayay dadka jamaca waxaan weydiisanaya inay ii duceeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ha shaafiyo ninka codsigaa soo qortay ha loo duceeyo innagana waxay noo noqonaysaa duco malagga odhanaya walaka milu dalik inta aad ugu ducaysay in la eg baad adiguna leeda marka ilaahay subxana wa tacaala ha caafimaada ugu bedelo cudurka su-aashan wuxuu leeyahay haddii dadka safarka ee magaalada soo galay marka ay gurigayga ag marayaan oo ku yaalla xaafadda darafka xigta aan wax ka iibsado miyay noqonaysaa ka hortag rasuulku calayhi salaatu wasalaam nahaa can talaqii alrukbaan dadka safarka ee magaalada alaabta keenaya in laga hor tago rasuulku wuu diiday waxaana ka hortag noqonaya meel aan suuqii alaabtaa lagu iibinaya ahayn haddii alaabtii lagaga iibsado ama magaalada ha soo galaan ama magaalada meel ka baxsan baa lagaga hortage rasuulku waa diiday yani xataa yunzala biha ila suuq ilaa suuqii alaabtaa la soo gaadhsiin weliba waa suuqa alaabtaa lagu iibiye ilaa alaabooyinka suuqyadooda kala duwane hadday caana yihiin ilaa suuqa caanaha ay soo gaadhaan qofkii kama iibsan kartid hadday dhuxul tahay ilaa suuqa dhuxusha la keeno haddii sidaasoo kale ay xoola yihiin ilaa suuqa xoolaha la keeno sababta loo diiday maxay tahy laba sababoodba waa loo diiday sababta koowaad qof kale alaabta keenaya ayaa dhibka laga ilaalinaya waxaa laga yaabaa in la badowsado oo alaabtii lagaga iibsado qiimihii suuqa ay ka taagnayd qiimaha ad uga hooseeya walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay hadday taasi dhacdo marka suuqa uu gaadho kii alaabta laga iibsaday ee suuqii uu eego hadduu arko in la dhacay inuu iibkaa ka noqon karo ikhtiyaar uu leeyahy iibkaa inuu ka noqdo iyo inuu sidiisa u daayo labadaba isagaa ikhtiyaar u leh sababta labaadna waxay tahay dadka magaalada deganeed ee suuqa u soo dukaamaysanaya ee suuqa alaab u soo doonanaya ayaa xaqooda la ilaalinaya oo haddii kii dhuxusha keenayey iyadoon suuqii la gaadhsiin halkaa lagaga jimlato oo dabeetana kii jimlatay dadkii uu ka siibiyo qiimo wax uu sii saaray uu kaga iibiyo dadkii bay dhib ku tahay xoolihii ayaa waxa weyaan saasoo kale lamida walihaada baa shariica alislaamiya ay diiday alaabtii in la iibiyo in la iibsado iyadoo weli suuqii alaabtaasi lagu iibinaya aan la soo gaadhsiin waayo su-aashan oo laba su-aalood baa warqadan ku qoran sadaa'irkana dumar bay ka tahay waxaan haystaabay tidhi gabadha su-aalkan soo qortay boqol iyo saddex iyo konton garaam oo dahaba kaasoo ah waxaa loo yaqaano korxidhat kolxidhatalomia marka xadiidna waxaan ka maqlay dahabka hadduu gaadho shan iyo siddeetan garaam waxaa ka baxaya sako nacam dahabkaagaasi ama xidhasho u hayso ama kaydba u hayso mar hadduu yahay saka goys shan iyo siddeetan garaam iyo wax ka badan mar hadduu gaadhay saka ayaa ku waajibtay sanad walba inaad saka ka bixiso ayay noqonaysaa ilaa shan iyo siddeetan garaam uu ka hoos marayo oo uu ka yaraanayo boqol iyo saddexiyo kontonkaa garaam waxaa ka baxayaana boqol iyo saddexiyo kontonkaa garaamba afartan loo qaybinaya aqsumu cala arbaciin afartan u qaybiyeen kolkuleytarada qolooyinka haysta ah injineer mukhtaar boqol iyo saddexiyo konton garaam mar hadduu dahabkaagu iyo afartan baa loo qaybinaya inta soo baxda ayaa inta ku waajibtay three point eight two five yacnaa saddex garaam iyo nacam laba iyo siddeetan riigo ayaa ka baxaya boqol iyo saddexiyo kontonkaas sida dahabka sekada looga bixiyaa way fududahay dumarku qaacido guuda ka qaataan iyo cid kastoo dee habaystaaba mar hadduu dahabku shan iyo siddeetan garaam gaadho iyo wixii ka badan doono milyan garaam ha noqdee afartan un u qaybi inta soo baxday ayaa ah inta ku waajibtay lacagtiina waa la mid mar hadday lacag shan iyo siddeetan garaam ay goyn karto oo ay la qiimo tahay afartan un u qaybi inta soo baxday ayaa inta ku waajibtay fidaduna waa sidaasoo kale mar hadday garaam ay gaadho inta garaamee boqolaal garaam malaayiin garaam ha noqoto afartan unu qaybi inta soo baxda ayaa inta ka baxaysa rubci cushriga saas ayaa lagu soo saaraa su-aasha labaad waxaan akhriyaa subax kasta suurado ka mida suuradaha qur-aanka kuwaasoo kala ah yaasiin idaa waaqica tabaarak saddexda qulucoodi qul yaa ayuha alkaafiruun labada aayadood ee u dambeeya suurat lbaqara aayatulkursiga alam nashrax iyo watiin waxaan maqlay waa balaaye xijaab markaas inaan inaan qur-aanka akhriyo diinta islaamka maxay ka qabta waxaan leenahay waakharuuna khalaطuu camalan saalixan waakhara sayi'a qur-aan marka la akhriyayo si gaara qur-aanka hadduu qofku iska akhrisanayo isagoon kale soocaha intaasi dhib ma leh laakiin qur-aankaad si gaara u akhriyaysa maalin walba ama wakhtiyada qaarkood ajar gaarana aad ka rajaynayso ama balaayo gaara in lagaaga xijaabo aad doonayso waa inaad daliilo hayso oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaasiin akhrista waa balaayo xijaabi ama idaa waaqaca akhrista waa balaayo xijaab waa inaad taa u hayso haddaana taa haynin maxay noqonaysaa bidca adigu aad samaysay waxaa ku dhawoobaya qowlka rasuulku uhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka sameeya camal aan daliil looga haynin diintii nebi maxamed waa lagu celinaya ama qur-aan akhris ha noqdo camalkaasi ama salaad ama soom ama duca ha noqdo waa lagu celinaya haddaba bal suuradaan mid mid aynu u dul istaagno suuratu yaasiin akhrisashadeeda wax allaala wax ku soo arooray ma jiro lam yasix fii fadli suurati yaasiin shay xadiid qura oo fadliga suuratu yaasiin ka warramaya oo saxiixi ma jiro taa iga qaado horta dadka dhintay in lagu gunaanado la yidhaahdo qofka markay naftu ka sii baxayso suuratu yaasiin ku akhriyana may ansixin iqra'uu calaa mawtaakum yaasiin xadiidkaas saddex cilo ayuu leeyahy laba nin oo daciifiya ah oo isdhalay baa ku jira idiraabna sanadkiisa waa ku jira waxba markaa isku daalinin waxaa ansaxay un laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah qofka markay naftu ka sii baxaysa la ysidhaahdo uma laabna in tawxiidka loo laqino oo la dhaha hebelow laa ilaaha ila allah dheh taasaa ansaxday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay marka yaasiin si gaara adoo akhrido adoo aaminsan inuu balaayo xijaabaya ma jiro shareecadu may sheegin qur-aanka kale ayuunbuu la mid yahay idaa waaqica xadiidka ku soo arooray la leeyahay ibnu mascuud ayuu rasuulu ku yidhi hablahaaga waxaad bartaa idaa waaqica ana maalin kasta ha akhriyaan faqri ku dhici maaye isagana waa xadii mawduuca weeye makduuba been la sameeyey silsilat axaadii adaciifa waa kaga hadlay sheekha casrigan aynu joogno xadiidka u yaqaanay ladha maxamed naasirudiin alalbani raximah llahu tacala nin reer yurub u ahaa albaniya meesha ladhaa ka soo jeeda oo isagoo yar meesha ladhaa suuriya waxa weeyaan intay ka soo qaxeen shuuciyadii yimi ilaahay baa subxaana wa tacaala og meesha uu risaaladiisa dhigayo fariinta iyo cidda cilmi iyo xikmad uu gelinayo haddana ninkaasi wuxuu noqday aclamu ahli lcasri bilxadiid casrigan aynu joogno xadiidka rasuulka ninka u yaqaana alcalaamat lalbani walihaada baa saara annaasu caalatan calayhi fii cilmi lxadiid wuxuu noqday ninka cilmilxadiidka loo daba fadhiisto oo maanta kutubtao dhan waxaad ku arkaysaa saxaxu lalbani albani baa sheegay xadiidkaasi inuu saxiix yahay dacafahu lalbani albani baa sheegay inuu yahay daciif waxa uu geeriyooday waxa weeyaan kun iyo afar boqol iyo kob iyo labaatan markii taariikhda hijrigu ay ahayd waddanka urdun la yidhaahdo marka xadiidkaa kitaabkiisaasu ku sheegay suuratu tabaarak iyada waxaa soo aroortoo rasuulka ka ansaxday qofku markuu habeenkii sii seexanaya inuu akriyo oo suurad soddon aayadooda ayaa qofka akhriya u shafeeco qaaday buui rasuulku calayhi salaatu wasalaam suurat lmulk bal iyadaba ha laguu diido innagu naskuun baynu raacaynaa daliilka ولهذا قفك سورة التبارك أخرستا مركوسي سيحانيو حديث كان رسولك أيوكو نقبع إلا أخرستانا والسنة وي سدح ذا قول عودي أنا وحوش ذا قول والله إيا معاوذتين قول عودي برب الفلق يقول عودي برب الناس ومن باب التقليد إلا أخرستو حالة بدن بيسواروت صلاة الدبدود صلاة الظهر يا صلاة عصر يا صلاة عشاء مر مد والبها المر بالآخرين قل الله واحد يقول عذب برب الفلق يقول عذب برب الناس صلاة المغرب هي صلاة الصبحنا مد والبصدح تير بالآخرين أنا صلاة المغرب هي صلاة الصبح كذب صدح الصورات مد والبصدح تير بالآخرين قلبتي مد والبصدح تير بالآخرين الكارت يدعوينك قلبتي الآخرستي كميلك صبحين مد والبصدح تير بالآخرين qofku markuu sii seexanayana mid walba saddex jeer buu akhriyaya intuu marka hore gacmaha ku tufa intaan waxba akhriyin ayuu horta ku tufayaa markaasuu akhriya qul huwa allahu axad yaquul acuudu birabbi alfalaq yaquul acuudu birabbi annaas markaasuu jirkiisa intuu ka gaarsiin karo ayuu ayuu marinayaa saddex jeer marka xaaladahaas waxaa iyaduna la mida oo la akhrinayaa suuradaha waa وتعاويد قفك حنوسنا يا ما قفك بكر ولا قطفيا ولا قاخريا مركا حالدها سي حديث كرسولك لو دخ شيغي اي صدح دار الاخرين حالد كله oo in salaad loo isticmaalay riski lagu raadiyo ama wax kale lagu baadi doono ama waqti gaar oo kuwa rasuulku sheegan ahayn si gaar loo akhristo iyadoo fadliya jir gaar lagu doonayo bidcay noqonaysa qul ya ayyuhal kafirun wa surat fadli badan ورسولك وحول قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن قل يا أيها الكافرون وحي أولي قنطان ربع القرآن وقفك أخرية حق أترك وحول لم يديها يقف قرآنك الربع أخري وحانا ترتا حالة قارو إلا أخريه ورسولك عليه الصلاة والسلام إنه كدي وحالة كم إذا الصلاة وترقة إلا أخريه قل يا أيها الكافرون إياه الله بدر رقعوا السنة كورة صلاة الصبح فاتحة الدبدين من نوح الأقرية قل يا أيها الكافرون من نوح الأقرية قل والله واحد لبدا رقعدود الدواب كالدبدين لتكدا الله مدى ومن نوح الأقرية فاتحة كذب قل يا أيها الكافرون منا قل والله واحد يدون حالة سيسوارور وحي أنا أهين رسول كان كسوارور إنسي قال الله أخرية وخير قال لك الرجية بدعين غنس لبدا أيضا أدن بي سورة البقرة وحو رسولك عليه الصلاة والسلام من قرأ خواتم سورة البقرة في ليلة كفتاه قفك أخريا لبدا أيضا سورة البقرة ودن بيها بين ويكف الهضاء أنا الشرك إلهيك قد دفاعه يعني عمل الله فربنا نتر وكيل لنا وكيلا وأنا لبدي النور رسولك عليه الصلاة والسلام للسيين السيدة قار كاملق وغشاقي aayadaha suurat lbaqara u dambeeya iyo suurat lfaatixa marka iyagana wakhtigaas ayaa la akhrinaya aayatulkursigu iyaduna waa aayad qiimo badan xaalado la akhriyaa soo aroortay salaada dabadeed xadiidka culimmada qaarkood waa saxiixiyeen inkastoo sheekhuna abu cabdiraxmaan kitaabkiisa axaadiid mucalla daahiru asixa uu xadiidkaasi inuu mucallal yahay uu ku tilmaamay qofka aayatulkursida akhriya salaada dabadeed isaga jannada geeri ayuunbaa ka xigta saas ayaa xadiidkaasi uu tilmaamay waxaa lagu daraya adkaaru sabaax ducooyinkaas subaxii la akhrisanayo waxaa kaloo ay ku jirtaa adkaaru lmasaa adkaarta la akhrisanayo galabtii waxaa kaloo ay ku jirtaa adkaaru nawm oo shaydaankii bani aadamka iska soo dhigay abu hureyre markuu xoolihiisa kaatulfidriga ilaalinayey u soo tuuga tegey markuu qabtay habeenkii hore waa kii u cawday yidhi waxaan ahay nin miskiina oo caruur leh habeen dambe kugu soo noqon maayo sii daa bani aadam buu moodayy wuu sii daayo rasuulku subaxuu u sheego rasuulku wuxuu ku yidhi waa beenaale wuu soo noqon doonaa caawana u diyaargarow habeenkii labaadna isagoo raashinkii xantoominayuu qabtay abu hureyre markaasuu habeenkii labaadna cawday miskiin baan ahay caruur baahan baan ka yimi habeen dambe ballan waxaan ku galay habeen dambe soo noqonaya sii daa abu hureyre uu ka naxa wuu naxariisto wuu sii daayey habeenkii saddexaad baa dara soo noqday habeenkii saddexaad buu ka buuxsaday abu hureyre wuxuu waleecaa waanan ku sii dayn rasuulka ilaahay baan kuu geenaya markaasaa wuxuu yidhi war rasuulka hay geyne waxbaan ku barayaa buu yidhi maxaad i baraysaa waxaan ku barayaa buuhi qofka aayatulkursida markuu gogashiisa taga akhriya lam yaqrabhu shayaan shaydaan uma soo dhowaado habeenkan walam yazal macahu xaafidun min allah mid ilaaliyo xagga ilaahay ka yimina habeenkaasoo dhan wuu la jooga markaa cilmigaa iga qaado siidaa abu hureyra wuu sii daayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu uga warramay rasuulku wuxuu ku uhi sadaqaka huwa kaduub beenaal weeyaano shaydaan buu ahaaye laakiin warkaa uu kuu sheegay waa run oo aayatulkursida qofka akhrista markuu habeenkii gogashiisa tago shaydaan uma soo dhowaado isla markaa ilaahay baa cid ilaalisa u soo dira waxaa laga yaabaa inuu qofku idhaahdo aayatulkursidii baan aqriyo haddana shayaadiinta habeenkoo dhan igu ciyaaraysa ee hurdada iga xumaysay ama uu idhaahdo dhibaata habeenkii igu dhacdayoo waxaan filayaa cid i ilaalisaba ilaah inaanu i dirin meel laga soo dhaafayba habeenkii dhibaata igu dhacday inuu idhahdo ma aha aayatulkursidu inay waxba qaban weyday ama magangalka ilaah iyo ducooyinku laakiin adigay wax kaa siiyin soo mararka qaarkood ma dhacdo inaad dawo qaadato xanuun ka dawaa oo haddana waxba adiga ay ku tari weydo sababtu waa maxay ama isticmaalkii baa laga yaabaa inaad khaladay sooma oo intaad u baahnayd in ka yar baad isticmaashay ama waabaad isticmaalkiibaad khalado waad waad farabadisay ama wakhtigii lagu yidhi isticmaal baanad isticmaalin marka eedda dawadu ma lahee soo ma ogin eedda adiga ayaa leh ama dhibaato kaloo adiga ku haysto xagga naftaada ka socota ayaa sabab noqotay dawadu inay waxba tari weydo marka aayatulkursidu wixii ay tari jirtay way taraysaaye aday wax kaa siiye waxaa laga yaabaa inaanad macnaheedaba aanad aaminsanayn macnaha aayatulkursidu tilmaamayso haddaanad caqiidaysnaynba ka war oo dee tawxiidku u horeeya keliyaynta ilaahay subxana watacaala waxbay kuu taraysaa aayatulkursidu ama aad akridayba aayatulkursidoo ilaahay aad ku bariday iyadoo qalbigaagu meel kale uu ku maqan yahy waclamu ana allaha laa yaqbalu ducaan min qalbin laahin aafil bui rasuulka ogaada ilaahay duca kama aqbalo qalbi afladaysanoo wax kale ku mashquulsan adoo sheekaynaya caruurtii waan aamusa allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum laa taakhudu sinat walaa maxaad waxaad nooga hagaaji weydeen haddana waad sii wada meel kalaad ku maqanto wax kalaad ka sheekaynaysa ayaad kursiga wada akhriyaysa ilaahay taa kaa aqbali maayo marka hadday waxba kuu tari weyda aayatulkursida ha canaanane adigu iscanaano xaggaagaa lagaaga soo dhacay oo dhibaatada waxa weyaan ay ka socotaa waayo alam nashrax alamnasaxana akhrinteeda waxba kuma soo aroorin fadna looma sheegin watiinna waa la mid marka suuradahaasi sidaasi ayaa xukumkoodu uu yahay oo qaarkoodna in si gaara loo akhriya adila ay ugu soo aroortay qaarkoodna aanay ugu soo aroorin bari insha allah ma jiro ders su-aasha wuxuu leeyahay diinta dhexeeda dadkii waxa ay xisbiye ayay la baxeen sida wuxuu magacyuu markaa sheeg sheegay salafiyiin qaadiriya iyo waxyaabo kale farqiga udhexeeya waa maxay awalan khilaafku waa sunat ullahi alkowniya walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuka buuhi ilaahay cid ilaahay u naxariistay mooyaane dadku khilaaf kama suulayaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay khilaafkaasi inuu dhici doono oo rasuulku wuxu uhi wasataftariqu hadihi lumma ila alaain wasabciina firqa kullaha fi nnaari ila waaxida khalad weeyaan markaa in la yidhaahdo muslimiintaasi qaybsamay dhammaantoodba way saxsan yihin xadiidkaa rasuulkay taasi ka hor imanaysa in la yidhaahdo dhammaantoodba waa lunsan yihiinna waa khalad waxaa markaa shaki la-aana inay qaarna saxsan yihiin qaarna ay lunsan yihiin oo ay khaldan yihiin taana waxaa lagu garanayaa khilaafka in loo celiyo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sida ilaahay subxana wa tacala u ina amray yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطiicuu rasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawm اlaakhir dalika khayr waaxsanu ta'wiila waqaala tacala wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah wixii aada isku qabataan diinta kitaabka ilaah iyo xadiidka rasuulka u celiya buuri weliba fahamkooda haddii la ysku khilaafana aayadda fahamkeedii iyo xadiidka waxaa jira dad fahamkoodu inuu sax ahaa ilaahay subxaana wa tacala markhaati uu ka yahay uu ka noqday oo rabbi subxaana wa tacaala uu yihi fain aamanuu bimili ma aamantum bihi faqad ihtadow dadku hadday iimaankiinoo kala yeeshaan markaasay hanuuneen kuwaas waa saxaabada ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in la raaco waxa uu yihi ilaahay subxaana wa tacaala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kuwa iyaga raaca siduu iyo ilaahay iyaga raalli uga noqday ayaa kuwa raacay wadadooda marana raalli uuga noqonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay waxaa lagu kala baxayaa inuu yahay manhajkii yani caqiidadii iyo cibaadadii iyo cilmigii iyo wadadii rasuulka iyo saxaabadu ay mareen oo cidda saxsan sifuu u sheegay rasuulku waa hebel iyo hebel ma odhan laakiin sifiya tilmaan buu u sheegay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii la weydiiyey ama uu ka waramay firaqa badankoodu inay lunsan yihiin wuxu uhi ilaa waaxida wahiya aljamaaca jamaacaduna waa jamacat nabiyi wasaxaaba riwaayadda kalena way sii fasirtay hum man kaana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabii cidda saxsan ee badbaadaysa waa kuwa aniga iyo saxaabadaydu waddada maanta aanu ku sugannahay kuwa mare ayaa badbaadaya markaa khilaafkani waa shay dhacaya ilaahay baa sheegay rasuulkuna wuu sheegay wax adigu aad meesha ka saari karaysid ma aha laakiin waajibka ku saarani waa inaad ka shaqayso badbaadada naftaada iyo waddo saxad sidaad u mari lahayd yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara taasina waxay ku imanaysaa inaad raadiso maxaa xaqa maxaa saxa taasna waxaad ku gaari kartaa inaad u noqoto kitaabka ilaahay aayaadka qur-aanka iyo axaadiida rasuulka adigoo weliba tafsiirkooda ula noqonaya tafsiirkii saxaabada waxaa laga yaabaa dadka maanta jooga ama waktiyo ka horreeyeba inuu aayadda midba si u fasiro midba si u daliishado alhaakum takaaur xataa zurtum lmaqaabir ayaa nin uu daliishaday xataa zurtum lmaqaabir ayaa ninbaa wuxuu u daliishaday in xabaalaha la tago oo safar loo galo oo xoolo lagu soo qalqala inay diinta ka mid tahay xataa zurtum lmaqaabir nin kalena wuxuu ihi daliilu ma aha maxaa labadaa kala saaraya waxaynu eegaynaa saxaabadu maxay aayadda ku fasireen taasaa kala saaraysa waayo rasuulku muxuu yidhi waman yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa araashidiina almahdiyiin saxaabadu waxay ku fasireen laba tafsiirun baa laga soo wariyey tafsiira in la yidhaahdo xataa zurtum almaqaabir macnaheedu waxa weeye macanaa waxaa idin halaagay takaatur inay qolo weliba ay doonaya in yidhahdaan qolada kale waanu idinka badanay ilaa taasi a idin gaadhsiisay inaad xataa dadkii idinka dhintay aad tirisaan oo tira koobka aad ku dartaan oo tirahdaan xabaalahana intaasaa noogu jirta xataa zurtum lmaqaabir tafsiirka labaada lagu fasiree mid saddexaad aan lahayni saxaabada iyo salafka laga soo wariyey tafsiir ibnu jariir abari balek waa in la yidhaahdo xataa zurtum lmaqaabir ee xataa tawafaakum ullah intaad nooshihiin oo dhan waad isu faaraysaan oo tiro iyo wax lamid aad isugu faaraysaan ilaa aad dhimataan faankaa joojin maysaan ninka markaa tafsiir saddexaad la yimaada oo tafaasiirtaa saxaabada ka baxsan isagay caddahay markaa inuu lunsan yahay oo aayadda si khaldan uu fasirayo marka calaa kulli xaal salafiyada aad xisbi ka dhigaysa asalafiyatu laysat xisban asalafi macnaheedu waa maxay salafku waa dadkii hore oo saddexdii qarniye rasuulku ammaanay baa salaf la ydhaha luqa ahaan iyo erey bixin ahaanba rasuulku uhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa u khayr badan qarnigayga waxaa kusoo xiga kuwa ku xiga waxaa kusoo xiga kuwa ku xiga haulaai hum salaf luqada carabiga haddii la eego iyo haddii la eego axaadiida qaarkoodoo kelmadaasi ay kusoo aroortay iyo erebixinta culimada saddexdaa qarni baa salaf la idhaahdaa kelmadaasi salafina waayo waa ka wadadooda mara cilmigoodu cilmigoodi uu yahay saafiga ahaa caqiidadiisu aanay toodi khilaafsanayn caqiidatu saxaaba waa mudawana kutubtay ku qoran tafsiirkii qur-aanka ay fasireen baa kutubta ku qoran oo bilasaanidii saxiixa lagu soo wariyey oo cibaadadiisu toodii oo kale ay tahay intii ilaahay ay ku caabudeen buu ilahay ku caabudaya bidicoo dhan buu iska ilaalinaya xisbi ma samayn nin uu madax ka yahay oo dadka qaarna lagu daro qaarna laga saaro salafi qofkaasaa la odhanaya ama geeliisa ha raacdo ama riyihiisa ha raacdo ama loodiisa ha jirto ama baayic mushtar ha noqdo ama caalim ha noqdo ama mid caamiya ha noqdo haddaad kelmadda ka didsanto o aada moodaysa wax kale inay ku hoos jiraanna meelba iska dhig kelimatu salafi sanka lagaa geli maaye oo cibaado maaha salafi baana salafi baana inaad tidaahide laakiin salafka inaad raacduun baa waajiba inaad nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo iyo cismaan iyo saxaabatu rasuulilah inaad ku dayato xisbi iyo urur cidi samaysatana inaanad gelin haadihi hiya salafiya waa intaa ninka wax kale kugu sheegaa uu ku khaldayaa iska ilaali oo kuhaa salafiyadu waa urur salafiyadu urur maaha waa diin waa diin اllahi subxaana watacala waa diinta ilahay saafiga wey ee nebi maxamed lagu soo dejiye bidaca iyo muxdathaadka iyo wixii lagu soo dariyo wixii la bedelo o dhan ka maran waa intaa weeye su-aasha wuxuu leeyahy qofku markuu xanuunsado dembiga ayaa laga dhaafaa ayaan maqlay ma runbaa mise waa been nacam qofka xanuunka xanuunku waa nooc min alibtilaa waa imtixaan ilahay addoonka waa imtixaamaya haddii qofku xanuunkaasi uu ku sabro sabirkaana ilaahay ajar uu kaga doono dembigaa lagaga dhaafaya qofka muslimkaa dhibaatooyinka gaadhay oo dhan adduunyada intuu joogo xanuun ilaa qodaxda muddana ku dhahoo buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dembi baa lagaga dhaafaya markaa dhinac buu maslaxad ka yahay xanuunku dembiyo fara badan oo aanad xusuusnaynbo toobadkeenkoodana ka toobadkeenkooda diyaar baanad u ahayn ayuu ilaahay kaaga maydhaya walihaada rasuulku muxuu odhan jiray qof xanuunsanaya markuu soo baao soo booqdo uhuurun in sha allah laa ba's waa lagugu daahirinayaa dembigaa lagaaga maydhaya xanuunkan ilaahay haddii uu doono dhibna ma laho insha allah waad ka bogsan doontaa waad ka kici doontaa waan rajogelin iyaduna iyo qofkaoo qalbigiisa waxa weeyaan nacam la xoogeynayo si aanu u niyad jabin salaadii haddii aad ku soo gaadho atixiyaadka ugu dambeeya salaaddii qofku miyuu soo gaadho mise muu soo gaadhay xagga ajarka wuu soo gaadhay salaaddii bal haddii gurigiisa uu ka soo baxo isagoo soo weysaysto masaajidka xaggiisa usoo kaxay inuu ku tukado uuna doonaya salaaddii iyadoo laga baxay haddii uu yimaado xataa ajarkii jamaacada uu leeyahy mar hadduu go-aansaday oo laga hordhameeyey uun laakiin salaaddii wax qofkaasi uu tirsanayo oo la odhanayo salaaddii waxbaa ka dhacay oo kusoo celin maayo uu soo gaadhay ma jirto qofka atixiyaad kugaa kusoo gaadhay yacnaa salaaddii oo dhan inuu kusoo wada celiyaabay noqonaysa marka imaamkaasi salaadda uu ka baxo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fma adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu inta aad ka soo gaadhaan la tukada imaamka walow haba yaraataba atixiyaadkaba ha noqdee meel allaale meesha aad imaamka aad ku soo gaadho ayaad salaada ka bilaabaysa walihaada waa kalad waxaa dadkeena qaarkood ay sameeyaan oo meelaha qaarkood hadday imaamka kusoo gaadhaan salaada ma galaan imaamkoo rukuucda ka soo toosay hadday soo gaadhaan ma galaan hadday sujuudaha kusoo gaadhaan ama fadhiga labada sujuudood udhexeeya laa meel kastoo imaamka aad ku soo gaadho salaadda waad la gelaysa ama ha noqoto meel aad tirsan karto aad ka tirsan karto ama yaanay noqonin famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu sidaasi ayaa caalimka weyne xaafid ibnu xajar raximah llahu tacala xadiidka uu ku fasiray kitaabkiisa fatxulbaariga ee ku sharaxo saxiixu lbukhaariga salaadda markaa inta qofku la odhan karo marka imaamka uu ka soo gaadho buu tirsanaya waa haddii uu ugu yaraan ragcaddii u dambaysay uu rukuucda kusoo gaadho ragcaddaasi markaa waa u tirsantay laakiin rukuucda u dambaysa hadduu imaamu ka soo tooso tirsan maysid laakiin waad la tukanaysaa waad la gelaysa su-aasha wuxuu leeyahay qofku haddii wax inuu ku fikiro oo ay biyo ka yimaadaan isagoo hurda soonku miyuu ka jabaya mar haddii isagoo hurda ay ka yimaadeen yacnaa soonku ka jabi maayo waayo qofku marka uu hurdo isagu ikhtiyaar ma leh uu wax iskaga keeno amaba se uu wax isugu celiyo qadiyadda markaa fikirka ku saabsan fikirku waa anwaac mar wuxuu taagan yahay hami qofku shay xun inuu ku hamiyey shaygaa xune uu ku hamiyey hadduu ilaahay daraaddii uga tago ajar baa looga qoraya haddii uu iski un uga tagana isagoon ilaahay daraaddii uga tegin dembi looga qori maayo waxaa markaa hamiga ka sarreeya casmiga waxa dhaha go-aan hadduu qofku xumaanta samaynteeda go-aansado xumaantaa inuu sameeyaabuu go-aansaday haddii ilaahay daraaddii uu uga tago xumaantii samaynteeda uu go-aansaday ajar baa looga qoraya haddii ay u suurtogeli weydo uun dembi baa markaa looga qoraya waayo go-aankaasi waa camal qalbigiisu uu qabtay camalkaasaa dembi looga qoraya walihaada baa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال الصحابة هذا القاتل قد عرفناه فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث أبي بكر في صحيح البخاري ومسلم rasuulku wuxu uhi labada muslim hadday hub isu soo qaataan ee iska hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilayba naartay gelayaan saxaabadii waxay dhaha rasuulkii ilaahay uu ka wax dilay garanay oo naarta wuxuu ku galay dilkaa iyo ficilkaa uu sameeyey ka la dilay muxuu naarta ku galay wuxuu rasuulku tilmaamay wuxuu naarta ku galay inuu yahay go-aankii uu ku gaadhay inuu qofkaa dilo ila way u suurtogeli weyduune waa lagaga horreeyu rasuulku wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxiib kan kale inuu dilaabo isaguba ku dadaalay laakiin way u suurtogeli weyday marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofku haddii xumaan samaynteeda uu go-aansado oo ay u suurtogeli weydo xumaantaa dembigeedii baa loo qoraya camalkaa qalbiga uu ka sameeyey baana dembi in loo qoro sababu noqonaya su-aashana waxa uu markaa tilmaamayaa nin dadka ku yidhi waxaad bixisaan lacag markaad lacagtaa bixisaan beeraha ayaan xamaraha xamare waa yaryaradaan malaynaya waa shimbira kolle ayaan idinka celinaya shirki miyay noqonaysaa arrintaas waayo miyuu beerta dhex taagnaanaya shimbiraha uu ka duulinaya hadduu sidaas samaynaya de waa nin shaqaala oo mushqaayadiisu mutaysa waa ajiir laakiin haddii isagoo gurigiisii iska fadhiyo uu leeyahay shimbirtaan ka celinaya talow maa shimbirahu ka midi oo shimbirahay saaxiib yihiin oo ay ay safiiqaaneen siduu uga celinaya wuxuu kaga celin karaa waxay tahay inuu jin adeegsado jinkuna bilaash isaga ugu shaqayn maayaan khasab laaluush bay ka qaadayaan laaluush diintiisa ka yarna inuu bixiyo raalli kaga noqon maayaan waa inuu jin aanay dadku arkahayn dee beeraha dhex dhigo oo shimbiraha duulinaya waxbaa shimbiri duulinaya dadkuna arki maayaan ama haddaanu jin adeegsano shimbiruhu sixraya sixir buu ku naanaabinaya sida dadka loo sixiraabaa shimbirahana loo sixiri karaa laakiin qof awoodaa leh awooddaas waa mid ilaahay uu siiyey nabiyullaahi sulaymaan ilaahayna subxaana wa tacala wuxuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim inuu yidhi ilaahay subxana wa tacaala inuu intuu bariyey hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilaahay waxaad ii hibaysaa mulki cid aniga iga dambaysa boqortinimo cid aniga iga dambaysa aan waxa weeyaan ku habboonayn walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay isagoo salaada ku jira shaydaan inuu soo weeraray oo uu doonay inuu salaada ka gooyo cunahan qabtay buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa wajadtu barda lisaanihi calaa yadihi ilaa carabkaba uu soo laalaadiyey shaydaankii intaan ciijiyey oo qabowgii carabkiisa gacantayda dusheeda aan ka dareemay dabeetana waxaan doonay buuri rasuulku inaan ku xidho tiir ka mida tiirarka masaajidka si caruurta reer madiina ay ugu ciyaaraan oo ay u dhagxiyaan dabeetana waxaan xusuustay buu yidhi dacwadii ama baryadii walaalkay nabiyullaahi sulaymaan ilaahay uu baryey ilaahay uu weydiistay mulki aan isaga cid aan ahayn aan u habboonayn marka mulkigaas nabiyullaahi sulaymaan buu khaas ku ah shimbiraha uu xukumaya wuxuu u dirayo wuxuu ka celinayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xataa awoodda noocaasiya ma lahayn ilaahayna mulkigaasi muu siin qof ummadiisa ka midiina male markaa nin shimbire celinaya haddaad aragto ama shimbiruhu sixray ama jin aanad arkahayn buu u diray jinkuna bilaash ugu shaqayn maayaan ee diintiisiibay waxa weeyaan arrinta noocaasa iyo khidmadaasi ay kaga badasheen markaa dadku beerahooda si dabiiciya shimbiraha uga ceshadaan yaani waxyaabaha noocaasee sixir iyo jin iyo shayaadiin shuqulka ku leh aanay faraha la gelin si aanay diintooda aanay uga fasahaadin haddii waalidku uu ku amro buu leeyahay shay caqiida xumo ah oo aad diiddo miy arrintaasi dembi noqonaysa laa waalidka waxaa lagu adeecayaa wixii aan diinta ilaahay khilaafsanayn qof kastoo layna amray inaynu adeecin ama waalid ha noqdo ama ha noqdo xaakim waxaa lagu adeecaya waxaan diinta ilahay khilaafsanayn in ka hor iman ahayn walihaadaba rasuulku wuxu uhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq mid makhluuqa lagu adeeci maayo wax lagu caasiyayo allah subxaana wa tacaala khaaliqa ah ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim labada waalid haddii qofka ay shirki faraan inaanu addeec ahayn laakiin dhaqankii wanaagsanaa ee xaqa ay u lahaayeen ka goyn maayo xumaantana ku addeeci maayo marka haddii wax khalada labada waalid ay ku faraan allihii khaaliq ahaa ee daacadooda waajibiyey ayaa waxaan raalli ka ahay marka allahaa raalli geli haddii iyagu ay cadhoodaanna wax dembiya arrintaasi kuma lihin dadka majaajileeyaa qof aanay dhalin ayaa aabba iyo hooyo ay yidhahdaan arrintaas inay bannaanta majaajiladuba inay been tahay bayna hore u sheegay kadib inay tahay qof aanu dhalin markuu aabba ku leeyahay ama hooya uu ku leeyahayna beentiiba halkaasay ka cabir waayo beentu waa maxay xaqiiqadeedu waa alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic waa xaqiiqadu siday tahay si aan ahayn qofku inuu ku waramo uu sheego ayaa been la yidhaahdaa qof aanu dhalin qofka markaa aabba ku leh ama hooya ku leh iyadoo arrintaasi matalaaday ka tahay oo xataa aanay min baabi ixtiraam wataqdiir aanay ahayn qadarin iyo ixtiraam aanay ka ahayn iyo weyneyn qofkaasi laa shaka been ayuu sheegay su-aashan wuxuu leeyahy diintu maxay ka qabtaa in meydka qofka bani aadamkaa qaliil lagu sameeyo si loo ogaado xanuunka qofka dilay ama loogu barto qaliinka ama in la daawado xubnihiisa oo googo-an video ahaan iyadoo barasho ahaan loo daawanayo qofka muslimkaahi xur muu leeyahay xayan oo mayitan haddii uu nool yahay iyo haddii uu geeriyoodaba xurmada uu leeyahay qofka muslimkaah markuu nool yahayba marka uu geeriyoodana uu leeyahay walihaadaba rasuulku wuxuu uhi sida abu daawuud sunantiisa uu ku wariyey kasru cadmi lmayit ka kasrihi xaya qofka meydka laftiisa oo la jabiyaa waxay la xukun tahay isagoo nool oo laftiisa la jabiyey bal hadda u fiirso yaani xurmada lafteedii buu leeyahay markuu noolaa u lahaa wakadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday qofka maydka ee muslimkaa ee la aasay in qabrigiisa lagu dul lagu dul fadhiisto la an yajlisa axadukum calaa jamratin min naar fataxriqa hiyaabahu fataklusa ilaa jasadihi khayru lahu min an yajlisa calaa qabri muslim saasuu yihi rasuulku midkiin dhimbiil daba inuu ku fadhiisto oo maradiisa ay gubto jirkiisa ay usoo gudubto ayaa u dhaama bimacnaa ka ciqaab fudud in qof muslime qabrigiisa uu ku dul fadhiisto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa tajlisuu cala alqubuur walaa tusalluu ilayha bal xataa kabaha in lala dhex maraa buu diiday markuu arkay nin qubuuraha dhex lugaynaya oo kaba gashan rasuulku u dhawaaqo wuxu uhi yaa saaxiba sibtiyeyn ikhlacna calayka faqad aadayt ninka labada kabood ee nooca sibtiyeynka la idhaahdo xidhanow kabaha bixi dadkii qubuuraha ku jiray waad dhibaataysa markaa taasi maxay daliil u tahay walaalayaal qofka muslimkaa in marka uu dhinto inuu xurmo uu leeyahay walihaada xataa marka la maydhayo cawradiisa la yskama daawan karo lamana taabanayo waa inuu qofku gacmaha waxgashado oo gacantii soo maran cawradii qofka maydka uu meydhaya aanu ku taaban waayo cawrada eegisteeda iyo taabashadeedu waa isku xukun in la eegaa sida aanay u bannaanayn oo la daawadaa ayaa in la taabtaana aanay u bannaanayn waa inuu cawrada waxa weeyaan mare uu ka saaro marada gacanta inta hoosta uu ka geliyo waxa weeyaan isagoon arkahayn waa inuu maydho markaa ma banaano qof muslima in maydkiisa waxa weeyaan la googooyo oo lafihiisa la jejebiyo iyadoo la leeyahay waa lagu baranaya haddii qaliinka marka ay keento daruuro sida in la rabo in la ogaado qofkani sababtu u dhintay qof baa lagu eedeeyey inuu dilay marka arrintaa in la kala ogaado arrin jinaayi hadday ku tacalluqdo ama ay la xidhiidha mooyaane in waa lagu barbaranaya loo googooyo qofka muslimkaa maydkiisa ma banaana xubnihiisii oo markaa googo-an oo la daawadaana iyaduna saasoo kale mid bannaan ma aha waayo cawradii ayaa ku jirta marka horebana googoyntu xubnihiisa la googooyey mid bannaan ma aha jiirka iyo xayawaanaadkaasi dadka caafimaadka doonaya inay bartaan ha ku bartaan haddii laga tegi waayana mid gaal ah oo aan xurmo lahayn ha raadsadaan laakiin qof muslima yaanay ku barbaranin maydkiisa su-aasha wuxuu leeya waxaan ahay nin reer miya ah nin kale oo isna iyo ag degan ayaa igu yidhi waxaan ku riyooday waan ku riyoodee awrkaagaa ku ducaysta adiga iyo reerkaaga awrkuna waa awr weyn oo ka mida awrtayda oo si gaara uu u magacaabay bal ka warran sheekh arrintaa oo muxuu ku riyooday horta wuxuu ku riyooday maad sheegin ma awrkaaga adoo ku ducaysaniyo ku riyooday talow kollay waxaan u malaynaya inuu yahay wadaad hilib u baahan waslada hiliba inaad uqaada ayaa ayaa ku habboon baan u malaynaya oo awrkaaga damaaciyey awrkaa u magacaabay ee uu leeyahay awrkaagaa ku ducayso qofka riyada iyo iyo arrintaasi wax cilaaqa ama xidhiidho ay leeyihiin ma jirto qofka muslimka waa lagu waanin karaa sadaqad la bax sadaqad la bax waa lagu waanin karaa oo dee shareecada taa ay nagu dhiirigelisay ducaduna waa baryada ilaahay la baryo dadku xoola in la qalo iyadoo ilaahayba aan la baryin bay duca u yaqaaneen ducadu waa baryada ilaahay subxana wa tacaala la baryo ee bilqowli aw bilxaal waxa weeyaan lagu baryo laakiin haddii aada awrun qasho oo aanad ilaahayba subxaana wa tacaala aanad baryin yacni ducaau lmas'ala lamaanad iman marka calaa kulli xaal dadka waxbaan ku riyoodiyo wax had iyo jeraalo sheeg sheega waxbaan ku riyooday waxaan samee riyadu sideedaba maaha wax xukum lagu dhisi karo alru'ya laa yubnaa calayha xukum xukum laguma dhisi karaba riyadu lafteeduna sidan aad ku riyootay mar walba tafsiirkeedu ma noqdo oo riyada waxaa la yidhahdaa tafsiirkeedu iyo macnaynteedu cilmi bay u baahanta la barto mawhibana ilaahay subxana wa tacaala uu bixiyo walihaada riyo adigu aada islahayd malaha waa sidaa oo intan dee ka muuqata uun aada macnaheeda moodaysay ayaa si kale loo fasiraa waay culimmadu sheegaan sheegaan maxamed ibnu siriin oo taabici ahaa ayaa nin baa u yimi o wuxu uhi waxaan ku riyooday anigoo eedaamaya wuxu uhi waxbaad xadaysaa ilaahay ka baqoo tuugada iska daa eedaan iyo tuugo ka waran nin kale u yimi oo wuxuu isna yidhi waxaan ku riyooday anigoo eedaamaya wuxu uhi waad xajiyeysa hadda labaduba eedaan bay ku riyoodeen maxaa kala duway mid walba xaalkiisu aagay oo ninna waxa uga muuqatay toosnaan la-aan iyo macaasi dabeetana wuxuu ka istimbaaday inuu xadayo aayadda qur-aankaa ilaahay subxaana wa tacala yuhi waadana muadinun ayatuha alciiru inakum la saariquun kana istiqaamu ka arkay iyo khayr iyo wanaag markaasuu yihi waad xajiyeysa markaasaa wuxuu ka istimbaaday xajka aadaankaa uu xajka ku fasiray qowlka ilaahay uu ku yidhi nabiy llahi ibraahim waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala wcalaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq marka riyada waxaa la yidhahdaa mar walba yani daahirkeeda iyo intaa muuqata uun ma aha taa lafteeda waa inaad ku baraarugsanaato wax xukumana sideedaba laguma dhiso su-aalahan oo aada muddo inay ruux dumari soo qortay waxa ay leedahay haddii uu haddii aanu qofku lahayn cilmi culimadana uu dhexdooda khilaaf ka dareemo muxuu samaynaya qofka aan cilmiga lahayni horta culimadu wax weydiinaya ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun caalimkeebaa haddaba weydiinaya waa inuu ku ijtihaado caalimka wuxuu weydiinayo caalimka uu isl is yidhaahdo isagu waa aclam waa ka ugu cilmiga badan ee uu is yidhaahdo waa aktaruhum waracan waa ka ugu waraca badan ee diinta si dhaba kuugu sheegaya naasixa ah ee aan wax kale isagu aan xeerinahayn masaalix iyo dan adduunye iyo dadkaa kaadidi iyo atbaac baad waa iyo kuwa sacabka kuu garaaca iyo waa inuu caalimka noocaasa wax u weydiiyo mid noocaasa mar hadduu wax weydiiyey oo isagu islaamala waa masaladan isagaa ugu cilmi badan waana nin ilaahay ka baqaayo oon ku luminahayn khalaas kaas ayuu isagu mas-uuliyaddii qoorta uu u suray intii ilaahay subxaana wa tacaala uu farayna qofkaasi wuu sameeyey ilaahay wuxuu faray nin caalima oo isagu isleeya waa caalim inuu wax weydiiyo waajibka isaga saaran waa intaa mas-uuliyaddu caalimkay ku wareegaysaa rasuulku wuxu uhi man uftiya lahu bifatwa hayra habtin faimuu cala aladii afta qofka loo fatwoodo fatwo aan laga fiirsan dembigeedu wuxuu saaran yahay kii fatwooday kii loo fatwooday caamiga ee miskiinka ahaa isagoo wax dembiya kuma leh haddii waxa weyaan xaaladdu ay kaa murugto oo masaladii culimmadu ay isku khilaafaan oo midba si uu yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala bari si uu sida xaqaa ku waafajiyo miyaanad ogeyn nebi maxamed inuu salaatuleilka markuu bilaabayo uu ducaysan jiro o odhan jiray allahuma raba jibraa'iila wamikaa'iila faatira asamaawaati waalard anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun fahdinii lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ilaa siraati mustaqiim ma adigaa markaa ducada ka maarmay wuxuu odhan jiray ilaaha jibriil abuuray ee mikaa'iil abuuray ee samooyinka khalqay ee dhulalka khalqay adigaa addoommahaagu waxay isku khilaafeen kala xukumi doona yowma alqiyaama sidan arrintu uma murugsanaanayso yowma alqiyaama ilaahay baa kala xukumaya kaasina xaq weeye kaasina waa baatil waa la kala baxaya yowma alqiyaama ilaahay ow arrimaha la ysku khilaafay ta xaqa igu hanuuni dheh intaad si dhaba ilaahay aada u barido haddii arrimuhu ay kaa murgaan ciddaad doonta ilaahay adiga ayaa hanuuniye wakadalika waxa weeyaan ku ducaysa ducadii nabiy llaahi muusa uu ilaahay subxaana wa tacaala weydiistay inuu ku hanuuniyo sawaa sabiil wadada saxda ee toosan ee meesha uu ku socdo waxa weyaan gaadhsiinaysa wadada saxda ilaahay inuu kugu hanuuniyo ilaahay ka bari niyadaadana wax kale ka jaro ujeedadaadu ha noqoto inaad xaquun doonayso oo wax kale aanad doonahayn haddaad xaquun doonayso oo wax kale aanad doonahayn ilaahayna aada barido aad tidhi ilaahu sida xaqa ay waafaji qofkaad islahayd mala waa u cilmi iyo taqwo badan yahayna aada wax weydiisay biidni illaah in sha allah ilaahay subxana wa tacaala xaqa ayuu ku waafajin doonaa su-aasha labaad waxa aan maqlay diinta gowsdambeedka ku qaniina waa xadiidkii rasuulku uu yihi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiina almahdiyiin caduu calayha binawaajid binnawaajid wa iyaakum wamuxdathaati alumuur rasuulku wuxuu yihi sunnadayda waddadayda mara iyo waddada khulafada khulafaa araashidiin iska ilaaliya waxyaabaha nacam si adag u qabsada gowsdambeeda ku qaniina macnaheedu waa yaani tamasakuu bi hada addiin biquwa oo ha noqonin qof hawadiisu ay marba dhinacu leexiso marna xaqa ku toosnaado marna ka leexdo mar walba xaqa ku toosnow naftiisa mid ka adagoo waddada xaqaa ku farun xidho ku hogaamiye noqo sidaa weyaan xadiidka macnihiisu su-aasha kale rasuul iyo nebi wax farqii miyay udhexeeyaan nacam farqi baa udhexeeya in rasuul iyo nebi farqi udhexeeyaanna waxaa tilmaamaya xadiidka saxiixuljaamica uu ku qoray alcalaamatu alalbani oo uu sheegay kala duwanaansho udhexeeya tirada nebiyada iyo tirada rususha waxaa kaloo daliilo aynu farqi udhexeeyo cadafka ilaahay uu isku cadfay uhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin min rasuulin walaa nabiyin ilaahay waa kala qaado markii rasuulka la weydiiyey muxuu ahaa aadam qaala kaana nabiyan mukalama nebi ilaahay uu la hadlay buu ahaa buui macanaa waxyuu ku soo degay markaa nebi iyo rasuul waa kala duwan yihin farqi baa udhexeeya farqiga udhexeeyana kolay culimadu iskumay waafaqin waxaana ila muuqataa wallahu aclam farqiga u saxsani inuu yahay ka sheekhulislaam uu ku sheegay kitaabkiisa la dhaha kitaabu nubuwaat oo ah in la yidhaahdo nebi waxaa la dhahdaa qofka loo diray ka loo diray qowm ilaahay rumaysan oo sharci ilaahay uu soo dejiyeyna haysta markaa waa xoojin oo sharci hore oo dadku hore ay usii haysteen oo ay rumaysan yihiin ayaa lagu xoojinaya waa ka nebiga qura ah ile waa qaarkood rasuul iyo nebiba way wada yihiine ilahay baa subxana wa tacaala sifadaa ku tilmaamay rasuulka quriina waa ka loo diray qoom ilaahay beeniyey oo sharci ilaahay uu soo dejiyey oo ay haystaan ay rumaysan yihiin oo ay ku toosan yihiinna aanu jirin farqigaasi ayaad moodaa wallahu aclam inuu ugu saxsan yahay haddii uu qofku qof dilo isagoo aanu u kasin miyaa loo qisaasayaa maya qisaasta camdi baa shardi u ah inuu si ula kaca qofkan uu dilay oo weliba uu ku dhuftay wax had iyo jeeraale loo dhinto oo dee dilku saddex buu uqaybsamaa camdi waa si ula kaca oo qofkan inuu waxaa ku dhufto wuu u kasay waa u qasdiyey waxaanuu ku dhuftayna waa wax wax dila ama mustaqal ha noqo ha ku dilo ama muxadad ha ku dilo wax afkiisa wax ku dila oo wax jara ama wax culayskiisa wax ku dila ha ku dhuftay kaasi cabdi baa la idhahdaa ka qisaastu ay ka dhalanaysaana waa ka waa haddii qisaastu ay doonaan qofkaa la dilay dadkii dhiiggiisa lahaa awliyaa lmaqtuul nooca labaad waxa weeyaan waa shibulcamdi shibulcamdi weeyi oo shibulcamdigu waa maxay waa dil aan camdi ama mid ula kaca oo loo qastiyo loo kasay aan ahayn laakiin wuu shabaha qofka waxaan inuu ku dhufto wuu u qastiyey xaggaa wuxuu ka shabaha kii camdiga ahaa laakiin waxaanuu ku dhuftay baan ahayn wax sida badan loo dhinto saalaan qof baad sidaa u riixi inaad riixido waad u qastiday laakiin dee riixistaa yari hadee jalaalo dadku ma dhintaan laakiin ilaahay baa ku sababayoo wuu ku dhintay shibulcabdi baa la odhanaya khaa'una qofkan waxaan inuu ku dhufto umabu umabuu qastiyiinba ugaadh buu tooganayo dabeetana show qof baa meesha ku jiray qofka toogaba ismuu lahayn ama waxbuu meel sare ka soo tuurayo show qof baa xagga hoose joogay mana ogeyn inuu qof joogo marka qisaastu ka horunbay ka dhalata oo camdiga ah shibulcamdiga iyo khata'a midna qisaasi kama dhalata laakiin waxay ku kala duwan yihin diyada ama magta ayaa kala adag ka waxa weeyaan shibulcamdiga iyo ka khata'a kafaaraduna labada dambe ayuunbay ka dhalataa sida saxda ah oo dilka camdiga ahi kafaaro male isagu oo waa ko ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen acdam min an tukafirahu kafaara in qofka kafaaro lagaga dhaafo dilkaasi waa ka wen yahay wallahu aclam waxka billahi tawfiq wsala allahu cala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira